aaska qaran ee maanta xabaalaha baqiic ee magaalada hargeysa loogu sameeyey askartii ku dhimatay buurta gacanlibaax maalintii jimcihii waxaa ka qayb galay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaana uu ka hadlay arrimaha nabadgelyo doorashooyinka somalilan iyo xaaladaha cusub ee haatan ka jira somalilan gudaheeda anaa ku hadlaayo magaca qaranka ka tacsiyadeynanaa tacsiyadeynanaa qoysaskoodii iyo ehelkoodii waa la qaybsanaynaa qoysaskii iyo carruurtoodii xanuunka iyo dhibaatada iyo geerida qoyskooda ku timid qarankuna uula qaybsanaya qaranka somalilan saddex qodob baa la gudboon oo keli ah marka hore ciddii shirqoolka iyo dilkaa geysatay mid abaabulay mid caawiyey iyo mid gacanta geystayba in hor keeno sharciga oo sharciga sida diinta islaamka ugashahay la mariyo waajib qaranka saaran dad iyo dowladba xukuumadduna ay garwadan ka noqonayso hay-adaha sharciga waxaa la farayaa in ay hawshaa soo dhammaystiraan raadkeeda waxa weeye qaranka somalilan inaynu daafacno halgan badan baa loo soo galay cadow badan buu leeyahay meelo badan baa laynaga weerarayaa inaynu qaran ahaan midaysnaano qaranka daafacano waa tallaabada labaad maanta la gudbo waxa weeye qarankani wuxuu ku dhisan yahay watashi wax wadalahaasho isdhexgal taana waxaa lagu gaari karayaa keli ah in taladana la wadaago si waatashiyana loo galo doorashooyinka iyada oo loo raacayo sharciyada dalka u dhisan dhinaca kale cuqaasha waxgaradka iyo odayaasha kala duwan ee somalilan ayaa afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeeyey waxa ay ku jireen dadaallo ay ku muujinayaan in aanay dhib kale ka dhicin deegaanka gacanlibaax waa kuwan qaar ka mid ah madax dhaqameedka somalilan oo baaq ay ka soo saareen magaalada hargeysa ku sheegay in ay cid kasta soo dhoweynayaan oo kala shaqaynaysa nabadgelyada maxamed cabdi oo qodobada halkaasi ka akhriyey ayaa sheegay annagoo ah salaadiinta waxaannu halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ku saabsan xaaladda ka taagan dalka waxaannu ugu baaqaynaa xabad joojin degdeg ah ugu horrayn qodobka koowaad waxaannu tacsi tiiraanyalah u diraynaa eheladii qaraabadii iyo asxaabtii iyo qaranka somalilan ee ay ka baxeen askartii ku geeriyootay labo waxay xukuumadda somalilan u soo jeedinaysaa inay joojiso amarkii dagaalka ee ay ciidamada ku amartay nabaddana ay fursad siiso isna xakamayso saddex waxaannu ugu baaqaynaa beesha inay si deg dega oo bilaa shuruuda inamada hubaysan ee buurta jooga ay wax uga qabtaan isla markaana ay ay ka keenaan xabad joojin deg dega afar waxaannu diyaar u nahay inaannu hormuud ka noqonno wax ka qabashada xaaladda nabadnabadgelyo darro iyo siyaasadeed ee dalka ka taagan waxaan soo dhowaynaynaa cid kasta oo arrintaa nagala qayb gelaysa shan waxaannu ugu baaqaynaa qurba joogta iyo qolqol joogta hurinaysa colaadda iyo cunfiga iyo qabyaaladda inay ilaahay ka cabsadaan oo ay joojiyaan kala qaybinta bulshada iyo kicinta dadweynaha dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka somalilan ayaa iyaguna waxa ay ku baaqeen inaanay marnaba suurtagal ahayn in rabshado iyo nabadgelyo darro ay nolol iyo horumar keento marwe sucaad ibraahim cabdi oo ku hadlaysay afka haweenkan shirka jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa isdul taagtay qiimaha nabadgelyadu ay leedahay waxaanu halkan isugu nimid hoteel laalays annagoo ah haween isu xilqaamay inaanu arrintan wax iska weydiino dhacday ee murugada leh horta waxaanu diraynaa waa baaq weeyaan baaq nabadeed baanu diraynaa waxa dumar soo kaakiciyaana waa markaa la arka nabaddu inay cidhiiri gashay annagu waddanka mana xukunno umana talino go-aamadiisuna nooma yaallaan sida la wada og yahay waxa meesha isku haystaa waa niman nimankuna inay mujtamaca inta u badan oo dumarku kow ka yahay inay ilaaliyaan baa muhiimaddu ka saaran tahay marka horta waxaanu maanta diraynaa waa baaq weeyaan nabadgelyo oonu u diraynaa dhinacyada xusayso oo ah xukuumadda iyo nimankaa hubka site ee dablayda ah labadaba waanu u diraynaa waxaanu leenahay danta dadka iyo danta dalka ayaa ka weyn kursiga dagaalkiisa kursiga cid waliba way iman kartaa cid walibana way ka tegaysaa kuwo horena way ka tageen kuwo kalena way iman doonaan haddii ilaahay wakhtiga ugu simo ummadda waxaanu u sheegaynaa oonu mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba u sheegaynaa inay qaarannimada somalilan ka weyn tahay kursiga inay nabadgelyada iyo deganaanshuhu ka weyn yihiin kursiga inay wax kasta oo jiraa ka weyn yihiin kursiga ayaanu dadka u sheegaynaa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa